afarta bisha abril ee maanta waxa ay ku beegan tahay konton sannadood kadib markii la qaarajiyey halgamaagii xuquuqda madaniga ah ee dadka madow ee maraykanka dor martin luther king kenya waxaa lagu xusuustaa abaabulkii iyo socodkii malaayiin qof ay ku dalbanayeen xuquuqdooda madaniga ah gudaha dalkan maraykanka ibraahim xasan daanduray ayaa warbixin kooban inooga haya muddo nus qarni laga joogo maalintii la dilay dor martin luther king ayaa maanta oo arbacaah waxa ay ku beegan tahay sannad guradii kontonaad ee xuskiisa king waxaa lagu xusuustaa doorkiisii u dagaalanka xuquuqda dadka madow ee madaniga ah oo markii dambena ku mutaystay abaalmarinta caalamiga ah ee nabadda ee loo yaqaano nobel beas brice qaar ka mida carruurtiisa iyo marti sharaf kale ayaa haatan dib u soo cusboonaysiiya baaqiisii ahaa isbeddel lagu sameeyo cadaaladda dadka laga tirada badan yahay iyo dhaqaalaha dadkaasi ayaa isugu yimid magaalada memfis ee gobolka tennessee oo ah halkii lagu dilay bishii abril afarteedii sannadkii kun sagaal boqol iyo lixdan iyo sideeddii dor bernice king waa gabadha ugu yar carruurta uu dhalay dor king
waxaannu weynay aabbo oo aannu ku weynay xabbad uu ku dhuftay qof dilaa ah waxaannu weynay adeero oo isna lagu dilay barkaduu ku dabaalanayay maadaama uu wax ka ogaa dadkii dilay aabbo
waxaa kaloo halkaas ka hadlay wiilkiisa ugu weyn dhowr maalmood uun ka hor magaalada sacramento ee gobolka california waxaannu ku aragnay nin yar oo toogasho lagu dilayo isagoo wata taleefankiisa gacanta cadaaladda waa in la fuliyaa si uun iyo maalin uun dhabtii waa in hadda la fuliyaa aabbihii ayaa isna ka hadlay intii uu noolaa inay jirto maalin laysla xisaabtamo waxaanu hor yaalla maalmo culays badan laakiin hadda dhib iguma hayaan waayo waxaan fuulay halkii ugu sarraysa buurta waxba kama qabo inaan cimri dheer ku noolaado sida qof walba uu u doonayo laakiin cimrigu wakhti ayuu leeyahay walaacan haatan iguma hayo waxaan doonayaa inaan sameeyo wuxuu ilaahay raalli ka yahay wuxuu ii oggolaaday inaan buurta dusheeda fuulo oo aan arko halkii ballanqaadka waxaa laga yaabaa inaan halkaa maalin uun wada aadin laakiin waxaan rabaa inaad ogaataan in dhammaanteen aan halkaa u dambaynayno aragtidii dor king ee ahayd in ay jiri doonaan maalmo wanaagsan oo aan ahayn kuwo ku salaysan isfuquuq dhinaca isirka iyo cadaaladdarrada dhaqaale isla dhawaqa king ayaa weli maanta ka dhex guuxaya dad badan oo ka mida kuwa tabaya in xuquuqdooda madaniga ah iyo fursadahooda cadaaladda la baalmariyey waana aragti ay ilaa iyo maanta aaminsan yihiin carruurtiisa iyo dad badan oo fariimihiisa raja ay taabteen noloshooda warbaahinta maraykanka ayaa toddobaadkan oo dhan waday dib u qooraansiga taariikhda king
ibraahim xasan daanduray ayaa warbixintaasi inuu faahfaahinayay dhinaca kale inkastoo uu xambaarsanaa fikir aan gacanka hadal ku salaysnayn ayuu dor mater luther king waxa uu horseed ka ahaa in maraykanku uu yeesho laba sharci oo weyn qarnigii labaatanaad kuwaasoo kale ahaa sharcigii xuquuqda dadka madaniga ah ee soo baxay iyo sharcigii xuquuqda codaynta ee soo baxay haddaba taariikhda dor king iyo dhaxalkii uga tegay dadka madowga ah ayay caashe ibraahim aadan waxay ka waraystay jibriil cali ow maxmed oo ah aqoon-yahan soomaaliyeed waxaana ka dhiga jaamacadda ohio state university ee gobolka ohio horta walaal waad mahadsan tahay martin luther king ololihiisii xilligii uu joogay iyo xilliga hadda la joogo farqi aada u weyn baa ka jira xataa xilligu asagu joogay oo uu dhashay labaatameeyadii sanadkii qarnigii tegey iyo markii la dilay waxaa jiray farqi aada u kala duwan oo dadka madowga ah waxyaabii uu ka dagaalamay waxaa kamid ahaa in maaragtay ay kala soocan yihiin oo basaska aysan isla raaci karin oo aanay biyaha isla cabi karin oo aanay makhaayadaha wada fariisan karin oo aanay xuquuqba lahayn dadka madowga ahi waxyaabahaas civil rights act of sharci waxaa jiray la la meel mariyey lixdan iyo afartii oo xuquuqda dadka madowga ah keliya maahan iyo dadka xataa minority oo laga tirada badan yahay oo dadka soogalootiga ah dadka afrikaanka ah dadka midabkooda duwan yahay diintooda duwan tahay dad sharci loo dejiyey oo oranaya laguma xadgudbi karo lamana takoori karo ayadoo la eegayo midabkooda ama afkooda ama luqadooda ama meeshay ku dhasheen marka isbedelo badan baa berigi kadib dhacay waxyaabo badan oo uu ka dagaalamay oo uu ka ololeeyey isaga waxyaabuhu qaabku isticmaalaya wuxuu ahaa in si nabadgelyo ah dowladda loo diido waxa ay ku dhaqmayso xadgudubka ah oo nidaamka la bedelo iyadoo aan dagaal iyo colaad iyo qaylan la samayn kale marka weli hawshiisii qaar baa qabya ah laakiin wax badaanoo isbedela ayaa dhacay ilaa iyo beriga marka dalka maraykanka markaad fiiriso sanad kasta marka la gaaro waktigii la dilay waa loo dabaal degaa maalin dhana loo sameeyey oo isaga la xusuusto amaba la xuso marka maxay maalintaasi dadka madow iyo guud ahaan dadka maraykanka ku nool uga dhigan tahay runtii waxay uga dhigan tahay dadka madow duruuftay ku jiraan duruuf aada u adag ayay ahayd meeshii lagu dilay memphis tennessee sababta uu aaday waxay ahayd dad madow ah oo shaqaalo ah oo shaqaalo dowladeed ah oo u shaqo tegay shaqadooda soo aaday oo dadkii caddaana lacagtoodii la siiyey maalintaas oo dhan sideeddii saac ay shaqaysan lahaayeen dadkii madoobaana ay ku baryootamayaan laba saacadood hana la siiyo lacagteeni maadaama aan soo shaqo tagnay oo loo diidan yahay bay ahayd waxyaabihii u dambeeyey oo uu ka dagaalamayay oo u ololeynayay in cadaalad la sameeyo oo dadka la simo dadka isku siilahayn uu abuuray isku xuuqac yihiin uu doodayay marka duruuftaas isagoo ka dagaalamaya ninka la dilay waxaa dhacay maalintii la dilay maalmihii ka dambeeyey dalka maraykanka oo dhan waxaa isqabsaday mudaaharaad iyo qalalaase iyo magaalada washington d c laga bilaabo ilaa california in magaalooyin la gubo la boobo dhibaatooyin badan dhacaan mudaaharaadyo isu soo baxyo kumanaan qofi ka qayb galeen dhibaato aada u fara badan baa dhacday sababtoo ah w waxaa dadku ogaayeen waxa uu u taagan yahay inay xaq tahay oo arrin cadaalad ah ay tahay arrintu doonayo laakiin nidaamkii jiray baa iyo shacabka meesha joogaa waxay ahaayeen xoogaa diidma ah oo sidii wax u socdeen oo dulmiga ahayd inay wax usii socdaan dad raba oo ay kamid yihiin qolyaha dowladda marka gacanta ku haya meelaha qaarkood sida koonfurta oo kale gobolada koonfureed oo kale ayaa waxay rabeen inay sidii usii socdaan howlahaasi marka isbedelkaas uu horseeday ayaa loo lagu xusuustaa oo codka u noqday oo uu u noqday maaragtay qofka u taagan had iyo goor ama ha ka dhaco mudaaharaadkaasi tennessee ama ha ka dhaco alabama ama ha ka dhaco chicago ama meel kale ama washington d c markii uu dhimanayay wuxuu waday in wax la same wax la yidhaahdo cambaign aada u weyn oo maaragtay lagu degayo washington d c looga dhisanayaba magaalo dhan oo dad mudaaharaadayaalihii ay dowladda ku barasharayaan ama ku cadaadinayaan inay isbedelo sharciyan ah samayso intaa ka badan marka waxaa lagu xasuustaa dadaalkii uu waday waxaana lasii laban laabaa dadaalka asaga ah oo dadka la xasuusiyaa in dalkani xuquuqda dadka madow ay haystaan iyo dhibaatooyinka ay ku jiraan mid ka badan inay soo mareen tan ay ka maqano xuquuqda ana in si nabadgelyaa lagu doono ayadoo la raacayo udadii martin luther king sameeyey
marka aad fiiriso dalalka africa nin madoob uu ahaa dalalka africa marka aan si gaara u fiirino ma jirtaa wax iyaga ay si gaara ugu xusaan amaba ay ku xusuustaan amaba ay uga dayan karaan waxyaabihii uu ka tegay docor martin lutherkin runtii wadamada africa tusaale ahaan meelaha ay ka dhacday arrinta halkan ka dhacday oo midab sooca ah oo dadka afrikaanka ah ama dadka madowga ah la midab soocayo waxaa kamid ahaa wadankii koonfur africa oo dad cadaan oo tiro yari ay haysteen muddo muddo dheer waxa lagu xaliyey qayb ahaana waxaa kamid ahaa isla nidaamkii uu maray martin luther king oo nelson mandela isagoo xabsi ku jira uu hogaaminayey arrintii kasoo midabta koorka lagu diidayey afrikada kale inta badan waxay caddaankii iyo dadkii xooga ku haystay oo gumaystaha ahaa isaga saartay halgan hubaysan iyo dagaal lala galay in badan oo kamid ah marka laakiin haddana dowladaha iyo shucuubta ay xukumaan wax badan bay ka barteen ama martin luther king isaga laftiisa dadka uu wax ka bartay waxaa kamid ahaa mahatma gandhi oo fikirkan qalalaasla'aanta ah iyo in aan dhiig la daadinin ku salaysan dadkii sameeyey kamid ah oo ingiriiska uga saaray dalka hindiya marka fikirkaasi ilaa hadda weli waa lagu daydaa wuu socdaa beri dhexdaaya waa yadii maaragtay carab spring wadamo badan oo carbeed ay shacabku inta soo baxeen ay banaanadiis taageen oo masar ay dowladii rideen oo meelaha la yiraahdo wadamo badan oo bariga dhexey carabta u badan ay ka dhaceen isbedelo siyaasadeed marka weli waa lagu daydaa waa la sameeyaa mudaharaadyadii dabeecadihii la diidayey wixii o dhan sidii baa loo wadaa
kaasi waxa uu ahaa jibriil cali ow maxmed oo ah aqoon-yahan soomaaliyeed waxna ka dhiga jaamacadda ohio state university ee gobolka ohio wuxuu taariikhda doctor martin luther king uu ugu waramayey waryahayaga caashe ibraahim aadan